wixii muslimka ku waajibayey unbuu labalaaday dee waxaan ku waajibin muslim muu ku waajibinin haddaba wuxuu leeyahy uma alma'kuudu ka la qaadayaa ee magaca sadaqada lagu qaadaya jizyatu waa jizyo halkii jizyada la marin jiray unbaa la marinaya magaceeda ayuunbaa la bedelay cumar baa wuxuu yidhi hawlaai xamqaa kuwaasi waa qaar axmaqiina buudho abawil isma magacii bay jawaraduu bilmacnaa magaciina way dideen macnihiina way ku raali noqdeenoo waa qaar iska axmaqiina buud mar haddaynu sidaan idhi waa jizyo falaa yuukhadu min maali man laa jizyata caleyh kii aan jizye lagu lahayn maalkiisa laga qaadi maayo sabigii iyo majnuunkii iyo gabadhii iyo dadkii aan jizyada lagu lahayn xoolahooda laga qaadi maayo buudi ee dadkii jizyada lagu lahaa ayuunbaa laga qaaday wallahu aclam fasl fi axkaami caqdi ljizyati zaa'idati calaa maa mara waxaa halkan sheekhu inooga hadlayaa fasalkan axkaamay leedahay caqdiga jizyada ama gibilka ee gaalada cashuurta lagaga qaadayo ee ka dheeraada axkaamtaasoo ka dheeraada intiina soo martay qadarkii laga qaadayey iyo xilligii laga qaadayey iyo meeshii loogu guntayey iyo caqdigii intaabuu inooga soo warramay markaa waxoogay axkaamoo ka dheeraada intaa oo ay ka mid tahay iyaga laftoodu waxay ka dheefsanayaan caqdiga ayuu halka inooga gelaya yalzamunaa waxaa inagu waajibaya alkafu canhum inaan ka gaabsano nimankaa wadamaanu maa shay inaan magdhowla ayay inagu waajibaya nutlifu calayhim aan ka dillo nafsan nafahaan iyo oo maalan xagga maal ahaanba wa dafcu ahlilxarbi canhum ahlu xarbiga inaynu ka difaacano ayay inagu waajibaya waqiila waxaa la yidhi in infaraduu bibeladin haddii ay beled ku keliyoobaan lam yalzamna inagu waajibi maayo addafcu inaan ka difaacno aynu ka celinaa waxau sheekhu leeyahay marka caqdigii jizyada ahaa ee saxiixa ahaa la galo iyo heshiiska nimankii gaalada ahaa aynu sidaa kula gallo waxaa waajib inagu noqonaya alkafu canhum inaynu ka gaabsanno oo aynu af iyo addinba ka haysanno oo aynu naftooda iyo maalkooda aynu nabadgelinno oo cidda aynu markaas dee ka qafaalanay aynu u sii dayno waxaa kale markaas ay iska wadwataanna hadday doofaar cunayaan iyo hadday khamri wataan iyo waxaa markaas lagu sugayo ee aanay ina dhex muujisanin waa loo daynayaa maxaa yeelay ilaahay ayaa wuxuu dagaalkooda ku qayayaa ama uu yool uga halkuu ku dhammaanayo uu ka dhigay inay islaamaan ama jizyada bixiyaan dee islaamkuna wuxuu ilaalinayahy nafta iyo maalkaba qofku markuu islaamo dee jizyadii la haleeshiiyeyna waa la mid waxaana rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi qofka dulmiya qof mucaahada oo cahdi la dhiga ama dee waxyeelo kale u geysta ama waxaanu kale iniku gelifa ama waxaanu ka raalli ahayn ka qaata aniga ayaa la doodaya maalinta qiyaamaha wadamaanu maa nutlifu calayhim nafsan wa maalan waxaa kaloo inagu waajibaya inaan magdhowno waxaynu ka dillo naf ahaan iyo maal ahaanba wixii aynu uga waxyeelayno dee ka mutlifka ahee dile ee innaga inaga mid inuu magdhaba ayaa laga doonayaa sidii qofka muslimka maalkiisa iyo nafdiisaba loo magdhabayay xayla faa'iidada caqdiga dee dimadu uu leeyahay ayaa taasa waxaa kaloo sheekhu yidhi wa dafcu ahlilxarbi canhum ahlu xarbiga inaynu ka celinna iyo cidda kaleba hadday dimiyiin kale kusoo gardaroodaan iyo hadday qole ahlu xarbi soo weerarto kuwii gaaladii aynu saynay hadday soo weerarna inaynu difaacnaa waajib ayay inagu noqonaysaa marka ay dee dadka muslimiinta bilaadooda ku sugan yihiin maxaa yeelay daartii ayaa dee laga celinayaa mar hadday dhulkeennii degan yihiin gaaladii inay markaa dhulkeennii soo galaan lama ogola iyo cidda ku dhex jirta toona qiil baa wuxuu leeyihin infaraduu bibeladin haddii ay ku keliyoobaan iyagu meel gaarah oo ay daarulislaamka la jaaraanuun lam yalzamna addafu canhum dee inagu laazimi maayo inaynu ka celinaa markaa inaynu ka celinaa laazimi maysa buu leeyahy kuwayna dhex deganuun weeye wa namnacum waxaan u diidaynaa ixdaatha kaniisatin kiniisad inay ka samaystaan fii beledin beled axdathnaahu inagu aynu bilownay oo ama aslama ahluhu calayhi ahelkiisa ay ku islaameen wamaa beledkii futixa la furtay canwatan xoog lagu furtay la yuxdithuunaha fiihi ku soo derisiin maayaan oo ka dhisi maayaan walaa yuqaruuna laguna sugimayo calaa kaniisatin kaanat fiihi dhexdiisa hayd filasaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay nimankaa waxaynu u diidaynaa inay ka dhistaan ixdaatha k kaniisa inay kiniisad soo darisiiyaan oy dhistaan oo ay ka samaystaan baynu u diidaynaa kiniisadoo keliya maahee dee meeshii yuhuudda ee sobeecadii iyo soomicadii meelaha kuwooda suufiyaashooda ay gelayeen majuustu markaa meelaha ay dabka iyo wax ku shidaan iyo waxaasoo dhan waa loo diiday oo loo oggolaan maayo fii beledin axdathnaahu beled innagu muslimiin haddaynu nahay aynu inagu degi degsiimadiisa leenahay oo aynu inagu bilownay masalan bilaadda ay dadka muslimiintii leeyihiin dee bilowgeeda waxaa ka mid ah baqdaadiya bay ku misaaliyaan qaahire iyo kuufa iyo basre iyo dhulkaas ayaa dee dhulkay dadka muslimiintii bilaabeen ee ay magaaleeyeen bay haayeen marka dhulku hadduu dhul caynkaasa yahay loo oggolaan maayo inay waxaa ka samaystaan maxaa ilaha rasuulku sala allahu alay wasalam xadiidi axmed ibnu lcadiy ninka la idhaha cumar uu ka warinayo iyo wuxu uhi laa tubnaa kaniisatu fi lislaam islaamka dhexdiisa kiniisad laga dhisi maayo walaa yujadadu maa khariba minhaa waxa kharaabana la cusboonaysiin maayo ayuu yidhi sidaas ayaa cumar binu khadaabna u qoray nasaara shaam inaanay bilaaddu ay hareerooda kiniisad iyo soomaca midnaba aanay ka samaysanaynin samaynteedaasina dee macsiya ayay noqonaysaa haddii ay samaystaanna waa laga duminayaa haddaa wuxu uhi fii beledin axdathnaahu aw aslama ahluhu calayhi ama inagu beledkan maynaan samaynine ehelkiisii ayaa islaamay oo dabeedna sidaas ayaynu ku nimid markaa waa sida yaman oo kale baa layidhi siraajka iyo muqniga iyo waxay ku misaalinayaan madiine oo kale markaa madiina iyo waxa leeyahy xijaas bay ka mid tahay oo iyada markeeda horeba looma ogolayn markaa dee kiniisadeen mar haddaan degitaankeedaba loo ogolayn kiniisadka samaysigeeduna dee imanba maayo markaa yaman unba misaalkaa ugu wanaagsan aw aslama ahluhu calayhi kaana loo ogolaan maayo wamaa beledkii baa sheekhu uhi futixa canwa la furtay xoog lagu furtay waa masar baa ka mid a dhulkan maqrib alcarab la yidhaah baa ka mid a isbihaan baa ka mid a markaa dhulka iiraan iyo jumhuuriyaedka midoogii sovieti ka mid ahaan jiray dhulkaasna la yuxdithuunahaa fiihi mar haddii dhulkaasi dhul xoog muslimiintu ku qabsadeen ay yihiin ku samayn maayano kiniisadii kusoo darisiin maayaan maxaa ile muslimiinta ayaa qabsashadaa ku mulkiyey markaa ma bannaanayn kiniisad laga dhigaa walaa yuqaruuna calaa kaniisatin kaanat fiihi filasa dhulkaa xoogga lagu qabsaday kiniisad hore ugu sii taallayna loo dayn maayo waa laga baabiin waa laga baabiinaya iyadana aw sulxan baa haddaba lagu furtay dhulka bishardi alardi lanaa dhulkuna inuu innaga inoo noqdo ayaa lagu heshiiyey wa shardi iskanima iyagana la dejiyo waibqaa'il kanaa'isi kiniisadahana la baaqi yeelo jaaza waa iska banneeyey wain udliqa haddii la idlaaqana falaasaxu almancu aw lahum ayaga ayaa loo shardiyey qurreed waa la sugi walahum lixdaad soo darisiinna way leeyihiin filasaxi haddaan qabanno wuxuu sheekhu leeyahay aw sulxan aw sulxantu waxay daba socotaa wamaa futixa canwatan beledkii lagu furtay xoogga xoog la-ow ama xoog laguma furine futixa albeledu sulxan sulx baa lagu furtay waxay leeyihin waa sida baytulmaqdis oo kaleo sulx baa lagu furtay waxaana lagu suluxtay bishardi lardi lanaa dhulka waxay muslimiintii shardisteen annaga ayaa dhul kale wa shardi iskanima iyaguna kharaaj inay bixiyaan oy deganaadaan wa ibqaa'il kanaa'isi kiniisadahooduna ugu yaallaan jaaza kaasi wuu iska bannaan yahay heshiiska noocaasi waa iska bannaan yahay maxaa yeelay mar haddii beledkaba loo wada dayn karayay islaam ahaan dee barhkii in loo daayaana ayana waa meeshay ku jirtaa marka mar haddii heshiiskaa lala galay oo dhulka inta sulux lagu furtay dabeedna heshiiskaa la galay in dhulka innagu aynu yeelno iyana ay deganaadaan kiniisadahooduna u baaqi hadaan jaasa waa bannaan tahay wa in udliqa haddii beledka haddaba sulux lagu furto bishardi lardi lana dhulkana innaga ayaa le bale muslimiin ahaan laakiin waa la idlaaqayoo kiniisadaa waa duminaysaan iyo waydinku oolayaan midnaba lama odhanin fal asaxu almancu asax waxa weye in loo diidaya inay kusii baaqi ahaato waa la dumin markaa maxaa yeelay haddii lafdigaa la idlaaqole dhulka annagaa le wuxuu keenayaa beledka oo dham inuu muslimiinta u ahaado meel quro kiniisada aan la ogolaanin aw ama lahum futiixaa sulxan baa lagu furay bishardi lardi lahum halkii aynu dhulka inagu marka hore muslimiin han ka qaadanaynay ayaa waxaa la yidhi dhulka idinka ayaa leh kharaaj baase ka bixinaysaa qurirad kiniisadahooda waa loo dayn markaas waa loo sugi maxaa mar haddii dhulkii ayagii la siiyo loo daayay dee milkigoodii wey walahum lixdaas bilasax inay markaa ka dhistaan oy mid cusub ka samaystaanna waa leeyihiin maxaa yidhahay milkigii iyo daartiiba ayaga ayaa leh siay doonaan bay markaa ugu tasarufayaan wa yumnacuuna waa loo diidayaa wujuuban waqiila waxaa nadban sunanimo min rafci binaa'in dhis sarraysiintii calaa binaa'i jaarin muslimin jaar muslima inuu dhiskiisa ka sarraysiiyo wal asaxu almancu min almusaawaati inuu la simana waa loo diiday wal asaxu annahum low kaanuu bimaxillatin xaafad hadday ku sugan yihiin munfasilatin soocan lam yumnacuu loo diidi maayo waxau sheekhu leeyahay nimankaa dimiyiintaan cashuurta ka qaadayno waa loo diidaya diidmadaa loo diidayaana waa mid waajiba qiilna wuxuu leey ma wa iska sunna oo haddii la iska daayana wa iskaba qiilna wuxuu leey ma waajib weyna lagu dayn maayo min rafci binaa'in dhis ay leeyihiin inay ka sarraysiiyaan calaa binaa'i jaarin muslimiin nin muslimahoo ay jaar yihiin inay dhiska ka dul mariyaan laga ogolaan maayo jooji baa loodhan markuu ku yar dhow dhow yahay maxaa yeelay waxay leeyihiin de xadiidkii bukhaari ibnu cabbaas laga wariyay alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh islaamku isagaa sarreeyo cid ka sarraysa ma banaano lama arkayo labada dhisna waa inay kala socmaan midda labaad markuu dee kor u sarraysiiyo halkaasuu ka soo daalacanaya markaa cawraadkii dadka muslimiinta oo uu candhoofka ka soo tufayaayo dee lama ogola oo halkaasaa dhibaatadu ay ka imanaysaa walasaxa almancu min almusaawaati asaxna waxa weeye in loo diidayo inay la sinmaan inay la sinmaanna waa la diidi waxaa la odhan ka hoosaysay duribad calayhim udil ilaahay baa dulli dusha u saaray marka wax walba dee waa in lagu dulaystaayoo lagu xaqiraa oo aan dee waxa markaa issarraysiin iyo cizi iyo sharaf ka muuqato waa inaan loo yeelin markaa siday kutubta iyo diintuna leedahay iyo iyo halkaynu maanta maraynaa aad bay u kala duwan yihin kiniisadda muqdisho dee iyadaaba ugu dheeray dhisaska allo waxaa masaajid yar baa ku yahay arbaca rukun la yidhahba halkan kaga soo jeedayoo dee way dul martay saddex jeer bay ka dheeray macal minaaradiisoo la isku daraa iyadu madusha kaga soo laabay waxaan filaya dhismo ka dheeri bay inaanu muqdisho ku olin wa annahum low kaanuu waxaa kaloo leeyahay asax waxaa weeye annahum low kaanuu bimaxillatin munfasilatin haddii ay ku sugan yihiin bimaxil xaafad munfasila soocan dadka muslimiinta ka soocan meel gaara iska degeen lam yumnacuu de markaa inay dheeraysiiyaan loo diidi maayo ha intay doonaan hala ekaysiistaan marka mar haddaanay qof muslimahoo dee ninkan sidan u eegayo uu ka sarraynayo oo ula dheertamaya haddaanu jirin de intuu doonaabuu la ekaysiinaya laakiin ninkaa muslimka ah ee dee gaalkaa uu xaqiraya ee liitay kortaa u eegaya ayuunbaa la diidaya wayumnacu dhimiyu dhimiga waxa loo diidi rukuuba khaylin faras fardaha fulidooda waa loo diiday laa xamiirin wa biqaalin nafiisati dameeraha iyo baqlaha iyo iyagu iska fuuli wa yarkabu waxaanu ku fuli bikaafin xogay badhidhig iyo dee karabaash yar wa rikaabi khashabin kooro markaa looxa laa xadiidin iyo walaa sarjin koorihii dee habaysnaa maya wayulja'una wayulja waxaana loo dhibaatogelin ilaa adyaqi turuqi wadooyinka halkeeda cidhiirigaa baana loo dhibaatogelin walaa yuwaqaruuna la weynayn maayo walaa yusadaruuna lagu hormarin maayo walaa yusadaruuna lagu hormarin maayo fii majlisin majliskii iyo meeshii la fadhiyeyna lagu horumarin maayo waxau sheekhu leeyahay ninkaa dimiga ah bilaadda muslimiinta markuu joogo waa loo diid farda inay fuulo maxaa yele fardaha dee ilaahay baa yidhi wamin ribaati lkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wacaduw shayga ay dadka muslimiin tahay cadowga ilaahay iyo cadowgoodaba ku cabsiinayeen buha marka cadowgii lafdiisii inuu kuusoo fuulo dee lama ogola waxaa kaloo rasuulku yidhi alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama fardaha foodaheeda waxaa lagu guntay khayr ilaa maalinta qiyaamaha markaa haniimada ayaa looga jeeda lagu helayey iyagana markaa kuwii la haniimaysanayo wey markaa kii la haniimaysanayay waxaad ku haniimaysanaysay inuu isagii haniimaysto dee lama ogola khayl alkhaylu duhuuruhaa cizun diid kalaa isna ahaa fardaha dhabarkoodu waa ciziyo dee ayagana waa dulliyiin duribad calayhim dilla baa layidhi markaa dee dulli cizi in la dul saaran maaha laa xamiirin iyaga dameerihii cid u diidi mayso wabiqaali nafiisa iyo baqlihii iska yar wanaagsanaa baqashuula haba iska wanaagsanaatee nafs naf ahaanteeday khasa isaga tahay bay leeyihiin waa iska fuulayaan weliba waxay yidhaahdaa wayarkabu biikaafin waxaanu ku furaya ikaaf ikaafku waxa weeye waa baridhiguna waa masalan waa karbaashkaa yara ugu hooseeya ayuunbu markaa dabada dhigan wa rikaabi khashabin iyo kooro dee looxa rikaabka halkan adinka la gashdana way idhaah waxaana dul saarna waa la idhaah laa xadiidin mid isagu markaa xadiidahoo dee qurux badan walaa sarjin iyo koorihii dee dhammayska tirnaa midnaba ku fuuri maayaan si ay muslimiinta uga soo conaadaan weliba waxaa la yidhi muslimiintu dee cagahaysaa uga kala ridayaan xataa dameer hadday fuulaan gudub baa loo dhan u fuula oo cagaha isku dhinac mariya halkaasay culimmada islaamku nimankaa ka taagnaayeen wa yuljaw waxaana loo dhibaato gelin ilaa adyaqi turuqi waddooyinka halka u cidhiidhiga ah waddada loo bannayn maayo looga yaaci maayee halka cidhiidhiga ah ayaa lagu cidhiidhiyayaa oo la isugu ururinaya maxaa ilahi rasuulku sala llah alay slam uxu laa tabda-u lyahuuda wala nasaara bisalaam nimankaa yuhuudda iyo nasaara salaam ha ku bilaabin haddaad la kulantaana wadda fadarum ilaa adyqihi ee waddada ku cidhiidhiya wayumaru waxaa la fari dimiyey bilkhayaari khiyaari khiyaar ayaa la faray wazunnaari iyo zunnaar fawqa hiyaabi maryaha guudkooda inuu yeelo waidaa dakhala xamaaman markuu galo fiihi muslimuuna ay ku sugeen aw tajarada can hiyaabi ama maryaha ee uu iska murxiyo jacala fii cunuqihi wuxuu yeelayaa khaatama xadiidin macnaha waa luqungashi xadiida aw rasaasin ama dhagaxaa rasaaska la yidhaha macdinta wanaxwuhu iyo wixii la mid a waxau sheekhu leeyahay weli nimankaasi ay muslimiinta uga soo cumi lahaayeen ila in la ysku qaldabo la kala garan waayo la dooni maayo ina dhex qaadaane waxaa la fari buuhi bilqiyaar khiyaarku waxa weeye masalan waxaa lagu tolayaa maryahooda ayaa waxay ku tolayaan meel aan caado aanay ahayn wax in lagu tolo masalan garabka oo kale ayay calaamad kaga samaynayaan midabka marada khilaafsan maradii hadday castay madow oo kale ama caddaan oo kale ayay ka dhigayaan sideen masalan imka qaybahan ciidamadu taraafigo baambood qolaba wax yaroo dhinac yaroo ay halkaasunu sulato calaamad yaroo gaar oo ama cad ama cas ama ama nooc gaara ah ayay markaa samaysanayaan weliba iyaga laftoodaa lasii kala duwiyo dee nasaaradii iyo yuhuuddii iyo majuustii iyo wixii baa lasii kala duwiyo qolaba midab gaara loo samay markaa khiyaarku waa kaa wazunnaar washaddi zunnaari waxaa kaloo la fari zunnaar zunnaarkuna dee waa kiishadii iyo markaa waxaa adaga dhexda lagu xidhanayay ama subankii baa la fawqa hiyaab inay maryaha dushooda ay soo mariyaanoo ay xaggan dusha soo mariyaan saas ayaa la odhan danka muslimiintana hoostay marinaya iyaguna dushay soo marinaya waidaa dakala marka uu gala xamaaman xamaam markuu galo fiihi muslimuun xamaam muslim ku jiro oo dee berigii hore bahalu baala isku wada dhegan oo la isu wada muuqday xamaamyadu ay ahaayeen maqsinadan yaree kala wada go-an may ahayn aw tajarada can hiyaabihi ama maryihiiba dee waaba iska bixiyeyba muslimiin dhexdood maxaa lagu garan markaa maradii calaamadda lahaydna waa kanoo siib see baa la odhanaya xamaam halkan uu taagan yaho dadkii muslimiinta ayo isagiiba oo iska dhex muuqdaan jacala fii cunuqihi khaatama xadiid wuxuu qoorta gashan khaatam khaatamka iminka waxaa looga jeedaa dawq wixii luqunta la geshanayo unbaa looga jeedaa ama khaatamka dee fargalbu intuu xadhiggii wax kusii xidho halkaa ka luulan fargal ama yacni fargalka waa khaatamka waxaa looga jeedaa inuu wuxuu luqunta gashada xadiida aw rasaasin ama dhagaxa macdanka ee rasaaska ka ahaaday wanaxwiya waxay la midoo masalan dee naxaasta iyo waxaasoo kala wa yumnacu waxaa loo diiday min ismaaci inuu maqashiyo almuslimiina shirkan shirka inuu maqashiyo iyo wa qawluhum iyo wa qawluhum qawlkooda inuu maqashiyo loo ayaa loo diidayaa fii cusayre iyo walmasiix cusayr iyo masiix waxa ay ka leeyihiin ay maqashiyeen baa loo diiday wa min idhaari khamrin wakhinziirin khamri iyo khinziir muujisashadiisaa loo diiday wa naaquusin iyo waxa ay u tuntaan salaadooda wa ciidin iyo ciidda muujisashadooda waxau sheekhu leeyahay ninkii gaalkaa waxaa loo diiday dadka muslimiintaa inuu maqashiyo qowl shirki ah allahu taali halaat ilaahay waa saddex midkood iyo waxyaalaha waa loo diiday iyo wa qowlahum qowlkooda ay ka qabaan fii cusayre walmasiix nebi ciise iyo cusayr waxay ka qabaan cusayr bnullaahidii iyo ay yidhaahayeen baa la odhanaya ha maqashiniyo dadka muslimiinta baa la odhanaya wa min idhaari khamri wakhinziirin wa naaquusin inay khamrigii muujistaan inay doofaarka cunidiisii muujistaan naaquus naaquuskuna waxaa dee ay garaacanayaan ee markaa awqaadda salaadda ay u garaacdaan weeye ee iminka dee xataa saacadaha ay noo soo geliyeene meel walba waa jelas aada u xoog badan oo masalan taa muqdisho oo kale markay garaacayso dee magaalada badideeda waa laga wada maqli jiray baalkaa dhowdhowdiisa shantiiyo meelaatay garaaci jireen waxaa markaa inay garaacdaan waa loo diidaya waxa lonaya hana maqashini meelaha hoostiina idinku isugu yeedha waciidin ciiddoodii inay muujistaan iyadana waa loo diidaya walow shurid mafaasid baa ku jirta iyo shicaarkii gaalada oo bilaadii muslimiinta laga muujinayo walow shuridad haddii la shardiyo haadihi lumuur fakhaalafuuha ay khilaafaan lam yantaqid ilcahdu ballantii ma burayo ee walow qaataluuna haddayna la dagaalamamaan aw imtanacuu ama iska diidaan min aljizya oo min ijraa'i xukmi lislaami ama xukunkii islaamku inuu ku dareero intaqada cadigaasi waa buraya waxuu sheekhu leeyahay haddii la shardiyo arrimahan walow shuridad haadihi lumuur shurida nafyuhaa ayaa loo jeedaa arrimaha iskadayntooda haddii la shardiyo masalan waa maxay waa kiniisadda ka soo bilow ilaa wixii ka dambeeyey ayaa la yidhaha samaynina fa khaalafuuhaa way khilaafeen oo kiniisadii bay dhiseen khamrigii bay muujiseen khansiirkii wixii bay tunteen lam yantaqid ilcadu hortu ballantii ma burayo maxaa yeeleen ballantii gubna waxaanu diin buu yahay dhibaatana dadka muslimiinta uguma sugnaa shardigana waxaa looga jeeday dee cabsiin bay hayd walow qaatalunaa laakiin haddayna la dagaalamanayo wax shubhaa wadanin hadday shubha wataan ay boqaad soo raacaan oo kale hadday meesha ka baxaysa bilaa shubha hadday nagula dagaalamaan oo imtanacuu min aljizya min adaa ljizya amaa yidhahan jizyadii miyaa naga wadaysaanuun ma jirto oo aqbali maynaan waxana wadaanuun oo min ijraai xukmi lislaam ama xukunkii islaamka yidhahdeen yeeli mayna annaguyoo ka sinaysta annagu ma jeedinayno intaqada cahdigoodii wuu burayaa maxaa yeele muqtada alcaqdigii buu khilaafaya sidii caqdiga lagu galay buu tani khilaafsan yahay walow zanaa dimiyun bimuslimatin hadduu ka sinaysto aw asaabaha binikaaxin ama wuxuu nikaaxku sheegayo uu aw dalla ahlalxarbi buu calaa cawratin cawra lilmuslimiina ayuu aw fatana musliman buu can diinihi ka fidmiyey aw dacana fi lislaami buu dacni aw ilqur'aani buu wax ka sheegay aw dakara rasuululahi buu sala allahu alay slam bisuuyin ku sheegay fal asaxu asax waxa weeye annahu in shurida haddii la shardiyey in sharada hadduu imaamku shardiyay intiqaada alcahdi cahdigu inuu ku buraya bihaa waxa intaqada waa burayo wailaa haddii kale falaa ma burayo waxau sheekhu leeyahay dimigii aynu halkaa iska joogaynu nihi war ha noo soo dhawaani ee halkaagaa iskaga kow ayaa muslimad ibtilaysan helay oo markaa ka sinaystay ama asaabha binikaaxin biismi nikaax dee waan guursaday buu yidhi markaas waxa uu magac nikaax ku sheegayna guurba isu qaban maayo ayuu markaa leeyahay waan qabaa aw dalla ahlalxarbi calaa cawratin lilmuslimiin ama dadkii aynu dagaalamaynay buu wuxuu tusay khalal iyo meel ay dadka muslimiinta goldoloolo ka leeyihiin aw fatana muslimiin can diini ama qof muslimu diintiisi ka fidnayey ama islaamnimada ayuu dacniyey wax ka sheegay ama qur-aanku wax ka sheegay ama rasuulka ilaahay ama ilaahay buu wax ka sheegay rasuulka ayuu bisuuyin ku sheegay fal asaxu asax waxa weeye annahu in shurida haddii loo shardiyey intiqaada alcaqdi cahdi caqdi bihaa cahdi bihaa haddii loo shardiyey cahdigu waxaa yaalaha hadday sameeyeen inuu ku burayo intaqada wuu buray wailaa haddii kaloonay shardi ahayna falaa ma burayo caqdi waman intaqada cahdigu kuu buro cahdigiisu biqitaalin jaasa waxa banaan dafcuhu in laiska difaaco waqatluhu iyo in la dilo aw bikayrihi ayuu ku buray lam yajib ma waajibay iblaaqu ma'manahu in la gaadhsiiyo fil adhareedan qabo bale yakhtaaru limaamu fiihi wuxuu u dooran qatlan dil wa riqan adoonsi wa manan galladaysi wa fidaan iyo furasha ee fa in aslama hadduu islaamo qabla alikhtiyaari doorashada ka hor imtanaca riqu addoonsigii waa mamnuuc noqday waxau sheekhu leeyahay qofka uu cahdigiisi buro muxuu ku buray biqitaalin dagaal u inala dagaalamay buu ku buray jaasa dafcu dee in la dafciyo oo masalan wax kale la yskaga dafciyaa way bannaan tahay masalan sidii saa'ilkii oo kale in wax kaloon dagaal ahayn la yskaga dafciyaa way bannaan tahay wa qatluhu in la dilaana waa bannaantay ama qitaaluhu bay odhanayaan in lala dagaalamana waa bannaantay fa in qaataluukum faqtuluuhum leanno ilahay baa hadda idinla dagaalama la dagaalamo maamankiisiina la geyn maayo isagoo dagaal isuu keen soo hortaagin meel la gaadhsiin maayo aw bikayrihi buu haddaba ku buray hayr alqitaal waxaan dagaal ahayn bu cahdigiisa ku bura si masrooyinkan dee aynu soo sheegayn oo kale lam yajib iblaaquhu ma'manahu meeshuu ku aamin noqonayay in la gaadhsiiyaa ma waajibaysa filadare haddaan qaban yacni ma'mankana hore dhowr jeer baynu soo marnay waa bilaadulxarbiga halka bilaadalislaamka ugu dhowoon halka uu ku aamin noqonayo ee islaamka uu kaga baxayo ee gaaladiisi uu ku gaadhaya wey la gaadhsiin maayo halkaa bale yakhtaaru limaamu fiihi imaamkii baa dooranaya qatlan inuu dilo wariqan inuu addoonso wamana inuu iska sii daayo wafidaaniya inuu wax ku furto hayna waa gaal aan ammaan lahayn si xarbigi oo kale fain aslama haddaba hadduu islaamo kii cahdigiisu buray qabla likhtiyaari intaanu imaamkii waxba dooran imtanaca waxaa mamnuuc noqday dilkii wariqu addoonnimadii walfidaa saddexdaasiba mamnuuc bay ka noqdeen waxaa soo hadhay keliya in la iska sii daaya un bay noqonaysaa markaa lagu galadayso wa idaa batala markuu buro ammaanu rijaalin rag ammaankood markuu buro lam yabtul ma burayo ammaanu nisaa'ihim wasibyaan filasaxadaan qabo waida اkhtaara dimiyun markuu doorto nabda alcahdi inuu tuuro waluxuuqa iyo inuu haleelo bidaari lxarbi bulliqa waxaa la gaadhsiin alma'mana meeshuu ku aamin noqonayay baa la gaadhsiin waxau sheekhu yidhi masalan qolaynu caqdigii jizyada la gallay markaa dee rag waaweyn iyo ciyaalkoodii iyo maatooda dumarkoodii baa wateen markaa nimankii batala amaanu rijaali nimankii baa ammaankoodii buray lam yabtul amaanu nisaa'ihim wasibyaani fi lasx dee dumarkoodii iyo carruurtoodii ammaankoodii ayaga ma burin fil asax haddaan qabn maxaa yaele ammaan baa u sugmay wax ayaga buriyana lagama helinoo markaa la qafaalan maayo waida ikhtaara dimiyun markuu dimi doorta buu sheekhu yidhi nabda alcahdi waluxuuq bidaari alxarb hadduu yidhaahdo war cahdigii anu waa ka baxayaa dhulka iyagii baanan ku noqonaya nima lagu dhex jiri karaya ma tiidin hadduu yidhahdo bulliqa alma'man waxaa la gaadhsiin meeshuu ku aamin noqonayay ee ugu dhoweyd daarulxarbiga wax khiyaanaa lagama helin wax caqdigii buryaana lagama helin meel uu naftiisa ugu aamin noqdo ayuun baa la gaadhsiinayaa dabeetana faraha ayaa laga qaadaya wallahu aclam baablxudnati waxaa hudnada la yidhaha ayuu baab yahay markaa hudno asal ahaan huduun bay ka timi oo bimacnaa deganaan ah luqa ahaan markaa waxaa la idhaha musaalaxa iyo heshiis sharci ahaana waxa weeye musaalaxatu ahli lxarbi calaa tarki lqitaali muddatan mucayana waxa weeye iyadoo heshiis lagula galo nimankii ahlu xarbiga ahee gaalada aynu dagaalamaynay inaan dagaalka joojinno muddo mucayana ama markaa dee waxaya isdhaafsi ha lagu joojiyo ama wax isdhaafsi la-aan waxaa markaa u asala awalka suuratu lbara bara'atu min allahi wa rasuulihi ilaa akhirkeeda la leeyahay aayaddaa ka dambaysa fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin iyo aayadda kale lahi wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa hadday xagga nabadda u weecdaan adiguna u weeco o wiila ayaa la yidhi waxaa kaloo rasuulku sala alla alay slam heshiis iyo xabajoojin uu la galay quraysh sanadkii caamul xudaybiya markaa shay iska jaayis ah weeyaan haddii shuruudo afar ah la helo caqduhaa gunudkeedu likufaari iqliimin gobol gaalo degan loo guntaa yakhtasu bilimaami ayuu ku gaariyey ow naa'ibihi ama kii u xil saaray ee naa'ibka uga ahaa fiihaa hudnadaa u xil saaray walibaldatin beledkii yajuusu waa u bannaanyay liwaali liqliimi iqliimka badho saabkiisi iyo ninkii xukumayay ayda noqdeen waxau sheekhu leeyahay yacnii cidda guntaysa ayuu halkan inooga hadlayaa ee heshiiskaa xabad joojintaa nimankaa gaalada ah ee inaga dhaxayso xabaddu cidda la gelaysa marka wuxuu sheekhu yidhi haddii qolo gaala oo iqliim iyo gobol dhan deggan beryaha hore dee dawladihii waxba ma kala jirin oo gobollunba iska ahaayeen oo ruum oo kale hindiya gobol baa la odhan jiray oo saasay ahaayeen masalan gaalo iqliim iyo qeyb deggan marka heshiiska loo guntayay yakhtasu bilimaami imaamka ayuu ku gaadhiya mar haddii gobol dhan ay tahay imaamka ayay ku gaartay aw naa'ibihi fiihaa fi lhudna ama cidda naa'ib uga ah ee uu u xil saaray fiihaa caqdigaa hudnada maxaa yidhaha khatar weyn ayaa ku sugan dee imaamka ama ciddaa naa'ibkiisa hayna arrimaha waaweyn waa xilka loo doortay ee loo dhiibay weeye masaalixdana ayaga ayaa ka ogaan badan dadka maamulka iyo xaggaa dee habayntaana iyo isku dubarriddana iyaga ayaa kaga habboon marka aaxaadi libaldatin likufaari balda magaalo gaalo degan loo guntayay juzu liwaali liqliim iqliimka kaa u madaxda ah ee haysta gobolka ee masalan ama badha saabkeeda ama dee duq badhahoo kaa meeshaa xukuma ee loo xil saaray mar hadday tuulo tahay gobolkaa ninkii haystay tuuladaa wuu gaalada degan heshiiskaa wuu la geli karaa haba joojintaa maxaa yeelay dee gobolkaa maslaxadiisii isaga ayaa loo bandhigay isaga ayaa masaalixda iyo siday dantu ku jirto een og dantuna inay sidaa keento ayaa laga yaabaa dee mafsadada ka iman kartaana waa iska yartay mar hadday beled keliya ay tahay aydan noqode muxuu uga jeedaa macnaha beldada sida imaamka iyo naa'ibkuba ay ula geli karaan baa waali iqliim ninkaa iqliimka xukumayaana ula geli karaa weeye aydan wa innamaa tucqadu waxaa loo guntayaa haddaba heshiiska limaslaxatin dhan ka dacfinaa dee innagiibaaba iska tabar daran maxaynu ku daciifnay biqillati cadadin tirayalaan iyo uuhbatin dee agabkii dagaalka ama diyaargarowgii aw rajaa islaamihim ama islaamnimadooda ayaa la rajaynaya ow badli jizyatin ama jizya inay dhiibaan fain lam yakun haddii aanay taasi jirin jaazad arbacata ashhurin waa bannaan tahay ilaa caqdiga afar bilood jaazad arbacata ashhurin baa bannaan laa sana ma bannaan wakadaa duunahana waa lamid fi ladhari waliducfin tajuusu waxaa bannaan cashra siniin toban sano faqad oo keliya wamataa zaada markuu kordhiya cala aljaa'izi intii bannaanayd fa qowlaa tafriiqi safqati shaygii la iibiyey kala geyntiisa labadii qowl ee ku sugnaa ayaa halkana ku sugan waxau sheekhu leeyahay shardigii labaad oo kaasi cidda guntaysa inay imaamka tahay bay ahayd shardiga labaadna waxa weeye in dee heshiiskan xabajoojintaa waxaa loo sameeya maslaxa iyo faa'iide iyo dan ugu jirta dadka muslimiinta waa inay marka wuxu uhi wainamaa tucqadu limaslaxa waxaa loo guntayaa maslaxad iyo dan dadka muslimiinta ugu jirta la ilaahay baa yihi war ha daciifinoo idinku xabajoojin ha dalbina wa antum laclow idinkoo waliba idinku kuwii sarreeyaya aad tihiin haddaba maslaxadii maxay tahi ka dacfinaa biqillati cadadin wa uhba dee innagiiba iska tabar daranoo daciifa saynu daciif kunay tiradeenni baa yaro way inaga badan yihiin uhbadii iyo diyaargarowgii iyo alagabkii baa inaga kala yar markaa dee taa heshiis xabajoojina waa lagula geli karaa ama dacfi ma jire rajaa islaamihim islaamnimadooda ayaa la rajaynayaa waxaan leenahay war haddaynu nimanka iska yardayno inu iska dhex marmarno bayca mushirkii waxaynu isu furno dee nimankani wanaagga islaamkay arki doonaan way islaami doonaan aw badel jizya ama war nimanka iyoynaan laynina jizye ayaynu ka heliye dee ka daaya taana waa loo geli karaa maslaxadda amaa masalan dee dhowr qolo ishayaanoo markaasaa wuxuu doonayaa si uu qolo ugu farabaxo inuu qolo iskala heshiiyo oo iska jeediyo xayla waxaa la yidhi safwaan ibnu umaya oo kale afar bilood ayuu sanadkii camal fadxi uu la galay inuu islaamnimadiisa ayaanu rajaynayay baa la yidhi haddaba fain lam yakun haddii aanu dacfi inagu sugnayn imaamkiina maslaxad u arko jaazad waxa bannaan arbacata ashhurin afar bilood ayaa bannaan afar bilood mar haddii aan dacfi jirin imaamkiina sidaa maslaxaddii u arka isagoo dee dhinacun ka eegaya afar bilood way bannaan tahay fasiixu fi lardi arbacata ashhurin baa ila ilaah yidha iyo dee hudnada iyo heshiiskaa u safwaan la galay binumaya afarta bilood ayaan sheegnay laa sana sannada ayada maya oo ma bannaana jasmi ahaan sannadi ma bannaana maxaa ilahi waa muddo ay jizya dee ku waajibaysayoo jizye la-aan lagu sugi maayo kaasana wakadaa duunahaa sanad wax ka hooseeyo afar bilood ka badanna ma banaana fil asar haddaan qabano wakadaa duunahaa sanad wax ka hooseeya afar biloodna ka badanina ayana ma banaana maxayl muddadii fasiixu fi lardi la yidhi ayay dee ka badan tahay faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum dee afartaa bilood un baa laga soo reebay bay yidhahe markaa wax ka badan maya walidacfin haddaba haddii dacfi jiro tajuusu cashra siniin toban sannadood baa bannaan mar haddii cash innaga dacfi inagu sugan yahay toban sannadood iyo wixii kasii hooseeya ayaa bannaan faqad oo keliya wax ka badan lama ogolo maxaa yeelay dee rasuulku tobankaas ayuu la galay baa layidhi sida abu daawuud uu warinayo sanadkii xudaybiyada intaan islaamkuna xoogaysan ayay ahayd haddaba wuxuu sheekhu uhi wamataa zaada markuu ka kordhiyo cala aljaa-isi intii bannaanayd baa imaamkii ama naa'ibkii kordhiy oo inta bannaanay maxay ahayd dee markaynu awoodda lahayn afar bilood baa laynoo badnay inagoo awoodlabu lix bilood ka dhigan ama xaala dacfigii toban kale inoo golaabuu laba iyo toban sannadood kale ama shan iyo toban buu ka dhigay muddadii u bannaanayd ayuu ka kordhiyey fa qowlaha tafriiqi safqati shaygii la iibiyey kala geyntiisa labadii qowlee ku sugnaa ayaa masaladana ku sugan oo masaladana beec baynu ku soo marnay oo haddii masalan qofku wuxuu leeyahay iyo waxaanu lahayn uu wada iibiyo ama wax iibkiisu bannaanyay iyo waxaanu lahayn uu waxa iibkiisu bannaanya waxaanu bannayn uu wada iibiyo dee waataynu soo maraynay ee aynu lahayn laba qowl baa ku jiro qowlna waa wada burayaa buu leeyahay qowlna kaa aanu lahayn ama aan iibkiisu bannaanayn buu ku burayaa markaa qowlaha tafriiqi safqati baa ku sugan macnaha qowlka raajixi waxa weeye waxaa buraysa un inta zaa'idka unbaa buraysa inta kalena waa ku ansaxaya wa idlaaqu lcahdi haddaba ballantaas oo la iska sii daayay yufsid wuu fasaadinayay wakadaa shardun shardina waa la mid oo faasidi calo saxiix haddaan qabo bi-an sharada waa inuu shardiya manca faki asraana kuwa laynaga qafaashay soo dayntooda oo shardi laga dhigtay inaanay bannaanayn aw tarki maa shaygii tegidda lamaa inaga inoo sugnaaday lahum ayaga looga tago aw litucqada lahum ama in loo gunto dimmatun dee heshiiska biduuni diinaari diinaar la-aan aw bidafci maalin ilayhim ama in ayagii dee wax la siiyaba waxau sheekhu leeyahay cahdigaa iyo hudnadaa heshiiskaa xabajoojintaa marka lala gelayo oo la idlaaqo oo aan wax muddo la yidhaahdo la sheegin yufsiduhu caqdiga hudnada wuu fasaadinaya maxaa yeelay muddo la-aan haddii lala gala dee inuu weligeedba jiraabay keenaysaa kaasina waa midaan bannaanayn maqsuudkii maslaxada ayay ka hor imanaysaa waxaa kaloo shardi ah in uu ka madhan yahay caqdiga hudnadu shardi faasid ah wakadaa shardun faasidun shardiga faasidkiina waa calo saxiix haddaan qabano haddii shardi faasida la shardisana waa lam oo waa maxay bi-an shurida ama bi-an sharada waa inuu jiray manca faki asraana waxaa lagu heshiiyey inaan laga soo daynin kuwa laynaga qafaashay inaga inaga mid a ayaa lagu heshiis lagu galayo shardi aw tarki maalanaa aw tarki maalanaa maalanaa waxaa ka wanaagsanaya maalkeenna iyadoo maa iyo lanaa la kala yidhaahdo ayaa ka wanaagsan oo la yidhaahdo wa tarki maa shay ka tegiddii ayaa heshiiska wanaa lanaa inaga inoo sugnaado waxaas marka ama maal haada ama ha ka caamsanado ikhtisaasoo kaleba ha ahaado wax aynu leenahay uga tegiddiisa waxaynu leenahay qabsadeen uga tegiddiisa haddii shardi lagula galaana waa lamid lahum ayaga looga tago aw litucqada lahum ama in loo gunto dimatun heshiiskii jizyada in lala galo biduuni diinaar iyadoo shilina laga qaadaynin iyo caqdigii jizyada lala galo aw ama bidafci maalin ilayhim waxaa la yidhi muddadaas inu ku heshiin lakin waa inaa muddada lacag masano wax bixisaa wax daruuriina ma jirto markaas intaas oo dhan caqdigaasi wuu ku burayaa maxaa yeelay dee ihaana ayaa ugu sugan dadka muslimiinta laakiin masalan xoolo bixintaasoo kale haddii ay dee daruura keento masalan hadday iswerar laga qabtaan o idhahan waxoogay aad bixisaan mooye laydin sii dayn maayo de wax waa la ysaga dhiibi karaa baa layo taasi waa daruuraha wa tasixu lhudna hudnadaasi waxay ku ansaxdaa calaa an yanqudahaa inuu buriyo alimaamu mataashaa waktiguu doono waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo bannaan in hudnadii waxaa kale ku ansaxaysaa in la yidhahdo heshiiskaasaynu galo si uu u buriyo imaamku xilliga uu doono imaamku si u buriyo xilliga uu doono xitaa waa lagu geli karaa oo muddadii taasaa ayaa ayaa ka ka filaan karta marka waxaa la yidhi dee imaamku haddii xaalatu dacfi ay tahayna waa inaanu intuu doonaya ka badanin toban haddii xaalatulquwo ay tahayna afar bilood waa inaanay ka badanin wa mataa waktiga saxad ay ansaxdo wajaba waxa waajibay alkafu canhum in laga gaabsado xataa tanqadi ilay muddadu ka godo aw yanquduuha ama ay ka burinayaan bitasriixin caddaysi ay ku burinayeen aw qitaalina ama la dagaalankeeda oo mukaatabati ahlilxarbi ama ehlu xarbiga qoraan bicawratin lanaa khalal iyo goldolola inagu sugan aw qatli muslimin ama muslim ay dilaan waida ntaqadad marka ay burto jaazat iliqaaratu calayhim in lagu kadiyo maalin la weeraro wabayatum iyo habeen in lagu waabariisaaba way iska bannaanta waxau sheekhu leeyahay hudnadu markay ansaxdo waxa waajib ku noqonaya kii galay iyo cidda ka dambaysaba waxa waajib ku noqonaya alkafu canhum inay ka joogsadaan oo ay ka gaabsadaan oy cahdiga oofiyaan awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula ilahay baa yidhi cahdiga oofiya mid laisweydiinayo weeyaan ilaa goorma ayaa laga gaabsanaya xataa tanqadiya intay muddadu ka goyso ayanquduhaa ama ay burinayaan intay muddadii ka go-ayso ama ay burinayaan fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum inta idin toosnaadaan u toosnaada baa idin leeyahay faatimmuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim u dhammaystira cahdigooda ilaa muddadiisi haddaba burintoodaasi waxay noqon bitasriixin dee caddaysi xaggooda ka ahaatoo sariixay ku buriyeen aw qitaalna ama dagaalla aynala dagaalamayn oo mukaatabati ahlilxarbi ahlu xarbigii de ayay bicawratin khalal iyo goldoolo lana inaga inoo sugnaaday bay ayay u qoreen aw qatli muslimin ama muslim ayay dileen waxaasoo dhan wuu ku burayeen haddaba wuxuu sheekhu uhi wadantaqadad markay burto haddaba marka ay burto hudnadii iyagoo bilaadoodii ku sugan jaazat iliqaaratu calayhim in lagu kadiyo oon la maalin weeraraa way bannaan tahay wa bayaatuhum in dee la weeraro habeenna way bannaan tahay markaa iqaaradana waxay u caaliyeen maalinnimo bayaadkana habeennimo culimada qaarna waxay dhahay iqaaradu habeen weer waa ku kadinuun markaa bayaadkuna waa iska cadfulkhaasi cala alcaam oo kale ayuun bay ka dhigantay wey wainaka taimanu min bacdi cahdi dee la dagaalamo tii lahayd walow naqada bacduhum haddaba barhkood hadday buriyaan walam yunkir ilba walam yunkir ilbaaquuna intii soo hadhayna aanay inkirin biqowlin walaa ficlin aanay ku inkirin intaqada fiihim ayadana wuu buraya wain wain ankaruu hadday inkiraan maxay ku inkireen biictisaalihim ka fogaansho ay ka fogaadeen aw iclaami limaami ama imaamka ay ogeysiiyeen bibaqaa'ihim cala alcadi inay ku baaqiyiin falaa ma burayo waxau sheekhu leeyahay hadday barhkood hudnadii buriyaan masalan laba gobol bay ahaanoo gobol baa ka baxo kuma jirna ogaada walam yunkir ilbaaquuna qoladii kalena ma inkirin biqowlin walaa ficl qowl iyo ficiltoona kuma inkirin way iska aamusnaadeen may ka dhex bixin intaqada fiihim kuwa kalena waa ka burayaa iyagana caadiga ayadda noqde siduu qolada hawega u buray buu kuwana markaa u buraya maxay dha aamuskooda saa raalli ahaansho oo kale laga soo qaadaya maxay la hadday barhkooda heshiiska galaan inta kalena aamustaba dee caqdigu waa wada shamlinaya wain an wain ankaruu hadday inkireen bu hi haddaba maxay ku inkireen qowl bay ku inkireen ama ficil biictisaalihim way ka dheeraadeen oo meeshiiba way iga guureen aw iclaami limaami ama imaamkii ayay ogeysiiyeen qoladii inkiraysay min idaafati lmasdari limafcuulihi iclaami bacdi lmunkiriina qoladii diidaysayba alimaam ogeysiisay qoladii diidanaydeen ayagu ka bixin baa waxay ogeysayeen imaamkii bibaqaa'im cala alcahd inay iyagu ballantii ku baaqi yihiin falaa marka cahdiga xaqooda ku buri maayo waanja anjayna aladiina yanhawna can isuuq nimankii reer banu israa'iil waxaa la nabadgeliyey kuwii xumaanta ka nahyinayay walow khaafa hadduu imaamu ka baqdo khiyaanatahum falahu waxausa nabdu cahdihim ilayhim inuu ballantoodii u tuuru ka baxo wayuballiqum wuxuu gaadhsiin alma'mana meeshii ay ku aamin noqonayeen ayuu gaadhsiin walaa yanbudu mana tuuraya caqda dimmati bituhmatin tuhmo ku tuuri maayo kaga bixi maayo waxau sheekhu yidhi haddii imaamku uu ka baqdo khiyaanadooda nimankii hudnada la galay ayuu khiyaanadooda ka baqday masalan wuu arkay dee nimankii oo tabaabulshaysanaya oo nimankii dhufaysay qoday nimankii oo ina soo duldegay waxba arkay falow nabdu cahdi ilayhi hadduu kaba shakiya inuu tuuro yidhahda ballantiini waa ka baxnay yuu le waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawa ilahay baa idin u tuur dad ka baqato marka haddii aan khiyaano laakiin laga baqanaynin dee cahdigii laga bixi maayo oo waxaynu ka garay halka cabdigu inuu laazim yahay haddaba intii uu cahdigii u tuuray yubaliqum wuxuu gaarsiiye walaalmaamana meeshay ku aamin noqonayana daarulxarbiga ugu dhaweyd buu gaarsiiyey walaa yanbudu tuuri maayo caqda dima caqdigii dimada isaga cashuurta lagaga qaadayey bituhmatin tuhmo lagu tuuri maayo oo waxaa la leeyahay dee caqdiga dimada iyo caqdiga hudnada ayaa iskhilaafsan oo dhowr shay bay isku khilaafsan yihiinoo caqdiga dimada xagga dhinacoodaa yar qalliban oo de waa niman wax bixinaya oo sidaa daraaddeed ba hadday iyagu dalbaan laga ajiibay hudnadana jaanibkeenna ayaa qalliban oo inaynu hadday naga dalbaan aynu ka ajiibno waajib maaha ehlu dimuhu dee waa dad inagu hoos dhaqanoo hadday khiyaano ka muuqato waa la haleeli karaa laakiin ahlu hudnuhu dee waa dadkaa inaga go-an caqdiga dimada ayaa weliba sii adag baa leedhoo isaga ayaa mu-abado weliba waa mucaawad oo mid wax lagu kala qaadanayo kaasaasay isu khilaafsanyihin walaa yajuusu ma banaana caqdiga hudnada shardu raddi muslimatin muslimad celinteed in la shardiyo ta'tiinaa minhum inooga timaado fain shurida haddii la shardiya fasada shardu waa fasaadaya waa kada lcaqduna waa fasaadaya fila saxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay ma banaana in la shardiyo ruux muslimad ah oo in la yidhaahdo ruux alla ruuxii dumaree islaamee d islaamte ee noo timaado waa idiin soo celinaynaa in shardigaa la galaa ma banaana shardu raddi musiibatin ta'tiina minhum gaabadha muslimada inooga timaado celinteeda in shardi lagula galaa ma banaana maxaa yeele fain calimtumuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila alkufaar ilaahay baa yidhi haddaa ogaataan inay mu'minaad yihiin ha ku celinina gaalada maxaa yidhi gaalkiibaa dee laha waxbaan qabaa ayaa hadday islaamtay dee laga yaabo inuu xaas ka dhigto ama gaal kale loo guuriyo markaa xumaan in lagu sameeyana kama aamin aha haddii haddaba shardiga la shardiyo caqdiga hudnada ee ruuxa dumara islaamka in la celiyo fasada shardu shardiguu fasaadaya maxaa yeele shay xaaraana buu xalaalaynaya wakada alcaqdu fila saxi caqdigiina isna waa la mid oo de shardigii baa fasahaaday waa in sharada imaamkii hadduu shardiyo radda man mid celintii jaa yimi musliman haalu yahay aw lam yadkur ma sheegin raddan fajaad imra'atun ayaa timi lam yejib dafcu mahrin ilaa zawjiha in loo dhibo filadar ee danqaban waxuu sheekhu leeyahay haddii la shardiyo oo imaamkiiyo naaibkiisu caqdiga hudnada ay shardiyaan in la celiyo qofka muslimahee inooga yimaada ama caqdiga ayaa la idlaaqay oo raddi iyo cadamkii midna lama sheegin caqdiga ayaa la idlaaqay ama muslim baa la yidhi fajaad imra'a gabadh muslimada baa timid lam yejib dee hortuu celini may waajibin walam yejib dafcu mahrin meher in la siiyo ninkiina ma banaano oo nikaaxeedii ayaa wuxuu ku gaarooday islaamnimada ilaa zawjiha filadar in meher la siiyo ma banaano maxaa ilahay dee budcigani maal maaha oo ammaanku shamlin mayo walaa yuraddu la celin maayo sabiy wamajnuun la celin maayo wakadaa cabdu waxurun laa cashiirata lahu aan qaraabo ku lahayna la celin mayo cala madhab wa yuraddu waa la celin man lahu cashiiratun ka qaraaba le dalabathu doontay ilayha abaa loo celin laa ilaa hayriha loo celin maayo ilaa an yaqdira almaluubu kala doonaya inuu karaya mooyne calaa qahri aalibi kan doonaya qasbidiisa iyo xoogdashadiisa iyo walharabi minhu ka cararkiisa waxau sheekhu leeyahay la celin maayo sabigii iyo majnuunkii haddaynooga yimaadaan maxaa yeelay waa iska daciifo waa sii dumarka oo kale oo lama celinayo in sulux lagu galo markaas ma bannaana oo la celin maayo wakadaa cabdun addoon muslimana la celin maayo baaliq oo qaangaala wa xurun mid xorana la celin maayo laa cashirata loo cala madhabi oon isna qaraabo kuwan doonaya ku dhex lahayn qoladan uu ka yimi aan qaraabo kulahayn wax ka celisa isna waa la dulaysanaya oo dhibaata ayaa soo gaaraysa ka kale la celin maayo wa yuraddu man waa la celin laakiin mid xora lahu cashiiratun dalabathu laakiin la isagu qaraabo daba socotoo leh dalbaysa dalabathu an yuradda ilayha in loo soo celiya dalabtay maxaa yidhaha abujandal ninkii la odhan jiray aabihii suhayl binu camr ayuu ku celiyey maxaa iyagaa dee ilaalinaya wax dhibaatii soo gaari mayso laa ilaa hayriha walaa yajuusu radduha ilaa hayriha hadday cid kala doontoon cashiiradiisii iyo qoladiisii ahayn hadday tidhaahana loo soo celiyo ma bannaana iyada in loo celiyo ilaa an yaqdira almatluubu kan la doonaya inuu awood u leeya calaa qahri taalibi kan doonaya inuu dee ka xoog badanayuu qasbi karaya mooyaane haddii oday dhacaya markaas dee uu yidhaahdo ay raaciya waar raacun baa lodhan dee meelaasunba ku gagabin doona walharabi minhu haddii markaa awood uu leeyahay inuu markaa kan daalibkee doonaya qahro oo uu ka cararo waa loo celin markaa abilbasiir oo kale ninkii la odhan jiray dee jabhadkii ugu horreeyey markay laba nin dalbeen dee waa kii markaasi loo celiyey ee dabeetana dee labadii midna dilay markaa kii kalena ka baxsaday haddaan qofna daba joogina markaa la celimay wa macna raddi haddaba celintu an yukhallaa baynahu wa bayna daalibi waa in la yidhaha dee waa kaa wala yujbiru cala rujuuci lagu qasbi maayo walaa yalzamu rujuucna ku waajibi maayo walow qatlu daalibi ka daba joogay inuu dilana wuu leeyahy walana innagana waxaa inoo sugnaaday atacriidu lahu bihi inaan dilkaa u sarbeebno la tasriix inaan laakiin u caddayno ayada ma banaano wuxuu sheekhu leeyahay macnaha celintu haddaba waa maxay an yukhallaa baynahu wa bayna aalibi kan wax doonaya an yukhallaa baynahu kan la doonayo wa bayna aalibi iyo ka doonaya in baa odhan dee waa kaa kacaysa haddaa dee adu xarig ku xidhayso walaa yujbaru cala rujuuc lana odhan maayo qasabna lagu odhan maayo ku noqo maxaa yidhi qof muslima dee laguma qasbi kala daarulxarbi deg walaa yalzamuhu kuna laazima rujuuc isaga inuu noqdaana ku waajibi mayso maxaa yidhi cahdigu dee isaga lalama gelin maxaa yidhi rasuulku markii uu ka baxsaday iyo markuu dilay iyo dee midda kuma inkirin walow qatlu aalibi dee kan doonaya inuu dilana uu naftiisa iyo diinsa ka difaacana uu leey si abulbasiir oo kale uu sameeyey walana innagana waxaa inoo sugnaaday atacriidu lahu bihi inaanu u sarbeebno kaa matluubkaa bihi biqatli inuu dilo maxaa yeele cumar oo kale waxaa la yidhi abijandal wuxuu ku yidhi markuu abihi u celiyey isbir abajah abaajandal iska sabir fa inamaa hum lmushrikuun waa mushrikiin wa inamaa damu axadim ka damu kelbin dhiigooda mid ka mida dhiiggiisu dhiigga ayagoo kaluu la mid yihi marka odayga haddaad uguba shubto ayuu leeyahy waa ayoo kale walow sharada hadduu shardiya an yarudduu inay celiyaan man jaa'ahum ka u yimaada ee murtaddan ridoobay mina inaga naga mid laazimahum lwafaaw oofin baa ku waajibaya fain abow hadday diidaan faqad naqaduu cahdigu way buriyeen waladharuna jawaazu shard an laa yarudduu adana waxa weeye in shardi lagula galay inaanay celinin waxau sheekhu leeyahay haddii la shardiyo marka hudada heshiisa ee lala gelayay inay soo celiyaan man jaa'ahum murtaddan mina ka u yimaada ee murtadahee diinta ka baxay innaga inaga mid ah haddii heshiiska lagula galay inay soo celiyaan lazimhum lwafaa inay oofiyaan baa waajib ku ah maxaa ilahay shardiga ayaa lagu camalfalaya waain islaaziminta ay islaazimiyeen waxaa kaloo adhara hadday ka baxaanna dee cahdigii way buriyeen wal adharu jawaazu shardi an laa yaruddu waxaa kaloo bannaan in la shardi lagula galay inaanay soo celinin inaanay soo celinin maxaa yeelay dee markuu quraysh la gelayey wuxuu idhi ka idinka yimaada ka naga yimaada muslima inaad noo soo celisaan ka idinka idinka yimaadana dee inaan la soo celinin heshiiskaasaa ku jiray marka taasina way iska bannaan tahay ka ka ka yimaade annaga naga mid ah fa suxqan suxqan allaha fogey ayaa rasuulku yidhi allahu aclam kitaabu saydi wadhabaaixi waxaa kitaabkan sheekhu kaga hadlayaa waxaa la idhahdaa sayda ugaarsiga wadabaa'ix iyo gowracyaalkii markaa sayd ayaa sheekhu horraysiiyey dabaa'ixana uu dambaysiiyey xagga tafsiilka marka uu ka hadlayo dabaa'ixa ayuu inoo soo horraysin markaa sayd saada yasiidu saydan waa masderkii saada waxaana looga jeedaa masiid baa loo jeedaa waa meelaha mastarka la cabira ismiga mafcuula loo jeedo markaa masiid kii la ugaadhsanaya baa loo jeedaa dabaaixduna waa jamcu dabiixa bimacnaa madbuuxa waa ti ayana la gowracayay markaa mar mindi baa wax lagu gowracaayo mar le dee leeb iyo wax kalea wax lagu gowracaayo mar waxyaalo kaloo wax dhaawaca lagu gowracaayo sidaa daraaddeed buu u jamciyey sayidkuna waa iska masderoo sidaas ayuu ifraadiyey waxaa baabkan u asala qowlka ilaahay leeya wadaa xalaltum fastaaduu markaa xalaalowdaan ee acmaashii a ka baxdaan nusuga ugaadhsada baa ilaahay yidhi ilaa maa dakaytum waxaad gowracdaan mooyaane baa layidhi uxilla lakum aayibaat waxaa kaloo ilaahay yidhi waxaa laydiin xalaaleeyey waxyaalaha wanaagsan shayga la gowracayna wuxuu ka mid yahay ayibaadka iyo waxyaalaha wanaagsan sunnahana aad buu ugu badan yahay oo waynu sheegi doonaa marka dabxiga marka laga hadlayo arkaan afura buu leeyaho waa dabxi iyo daabix iyo dabiixa iyo aalo aalatu dabxi waa kii wax gowracayey iyo kii la gowracayey aaladii wax lagu gowracayey iyo dabxigii afartaa weeye waxau sheekhu markaa yidhi dakaatu lxayawaani alma'kuuli xayawaankii la cunayey gowraciisu bidabxihi ayuu ahaaday in laga gowraco fii xalqin aw labbatin hunguriga ama dhuunta in qadara calayhi haddii uu awoodo wa ilaa haddii kaloonu awoodin fa bicaqrin dhaawacaad ayaa gowraciisu ku xasilaya mushiqin oo nafta saara xaysu kaana meeshuu doonaba ahaadee waxau sheekhu leeyahay xayawaanka ma'kuulka ah ee la cuno xayawaanka la cuno ama yacni dee ha ahaada kan insiga ah ee dadka la jooga ama mid waxshiya ha ahaado midkuu doonaba haadee xayawaanka gowraciisu wuxuu ku xasilayaa bidabxihi in laga gowraco fii xalqin halkaa hunguriga ee cunaha xaggiisa sare aw labbatin wa fii labbatin ama dhuunta halkaa hoose labadaas meelood ayuunbaa laga gowracayaa in qadara calayhi hadduu karo hadduu karo oo shaygani shay maqduura oo gacanta ugu jira uu yahay gowraciisaasi yaxsulu bidabxihi fii xalqin aw labba in halkaa hunguriga ama dhuunta labadaa mid uun laga gowracayuu ku xasilayaa sidaasna way ku ijmaaceen culimmadu yacnii wuu bal kamaalkeeda iyo wuu inoo sii sheegi doonaa markaas iyo waxa ay noqonayso iyo ilaa heerka la gaadhsiinayo markaa shay xalaal ma noqonayo xayawaankaa la cunaa iyadoon gowrac sharciga loo samaynin maxay layla baa yidhi xurrimat calaykum almayta waxaa laydinka xaaraam yeelay mayta bakti baa laydinka xaaraam yeelay baktina maa zaalat xayaatuhaa bigayri dakaatin sharciya baa la yidhahdaa waa wixii ay nolosheedii baxday iyadoon gowrac sharciga lagu samaynin ilaa maa dakaytum waxaa gowracdaan mooye ba ilahay marka haddaba fii xalqin aw labbatin tanuu yidhi inkastuu inoo sheegi doono haddana way kala leeyihiin oo wixii dhuun dheerina luqun dheerlana halkaa labada ayay noqonaysa geela iyo gorayada iyo wixii luqun gaabanina halkaa hunguriga ayuu noqonaya weliba tasmi ahaantana waxaa ku wanaagsan baa la yidhi waxaa dhuunta dheer in naxri la yidhaahdo wixii markaa qoor gaabanay halkaa xalqigana dabxi la yidhi oo dabxu lbaqar iyo dabxu lghanam naxru libil oo kale ayaa la odhanaya markaa dabxina waa lagu magacaabi karaa lakiin sidaasaa kagasii wanaagsan wa ilaa haddii kale buu yidhi oo aan la awoodin shaygii waa shay la awoodi kari waayon maqduurahayn fa bicaqrin caqriga asalkeeda boqorogoyntaa la yidhaha iminka dhaawicid baase looga jeeda fa bicaqrin dhaawicid ayuu ku xasilayaa gowraciisii mushiqi naftiisa saara xayu kaan meeshuu doonaba ha ahaadee in la dhaawaco oo naf dhaawac nafta ka saarana loo geysta meeshuu doonaba ha ahaadee ayay noqonaysaa haddii la kari waayo oo dhuunta iyo hunguriga laga gawraci kari waayo markaa taa markay labadaa dariiqo uun shayga la karayna sidaa loo gawraco shayga la kari waayana sidaa loo gawraco marka uu ku xasilinayo sheekhu uu ku gaabinayo waxay ka dhigan tahay gawracii istiqlaalkaa ee shayga gaar ahaantiisa loo gowracayey oo masalan laguma bushin karo dee jiniinkii uurka ku jiray ee hooyadii gowraceedu unu gowraca u noqonayey isagoon dhuun iyo cunatoona laga gowracin haddana gowraca hooyadii baa gowracu noqonayay markaa laakiin halkan wuxuu kaga hadlaya wixii istiqlaal ahaan iyo keli ahaan loo gowracayey wa shardu daabixin wa saa'idin kii wax gowracayey iyo kii wax ugaadsanayay shardigiisu waxa weeye xillu munaakaxatihi guursigiisu inuu xalaal yahay wa taxillu wa xalaalaha dakaatu amatin kitaabiyatin addoon kitaabiya gowraceed waa xalaal walow shaaraka majuusiyan musliman fii dabxin hadduu kula shuraago aw istihaadin ama ugaarsi xaruma xaaraan ayuu noqonayaa ee walow arsalaa kalbayni hadday diraan ow sahmayni ama laba leed bal waa adeegay fain sabaqa hadduu horreeyo aallatlmuslimi oo faqatala uu dilo ow ama anhaahu uu gaarsiiyey ilaa xarakati madbuucin shay la gowracay dhaqdhaqaaqi oo kale xalla xalaal buu noqon walow incakasa hadduu arrinku isrogo sidaa iska rogo ow ama jaraxahu macnay mar wada dhaawacaan ow ama juhilan laga jaahil noqdo oo ama murataban ay markaas u waxyeeleeyaan walam yudafif axaduma midkoodna aanu ruuxda si deg dega uga saarin xaruma intaasoo masalo xaaraam